waynu ka guddoonnay waynu ka ajiibnay adeegga walaalnimo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ah ay soo dhiibtay iyadoo u soo dhiibtay dowladda puntland iyo galmudug anigoo ka hadlaya afka guddoomiyaha gobolka mudug maadaama guddoomiyihii galmudug isxal uu ka maqan yahay annagu waanu ismatelaa madalaha iyo goobaha intuba anigoo afka isxal ku hadlaya ayaan u mahad celinaya doctor doro iyo tiimkiisa runtii waa baahi jirtay waa adeeg aada u fara badan oo kala duwan oo ka hortagga xanuunkan covid nneteen-ka ku saabsan maahan markii ugu horreysay oo deeq noocaan ay timaaddo tiro ka saddex jeer baan filayaa in xanuunkan intuu jiray waa la tacaalid iyo ka hortegid iyo in cudurkiisi guuda masiliyad ku dheehan tahay dal iyo dibadba ummadda soomaaliyeed oo wasaaradda caafimaadka ahi iyagu kormeer u yihiin ay ka wada shaqaynayaan waan uga mahad celinaynaa runtii xilli munaasiba way adeeggan keeneen labada isku duwe oo runtii iyaga laftigooda wacyigelin fara badan xanuunkan si uusan u faafin ka shaqeeyey oo isku duwe cabdinaasir iyo isku duwe cabdi iyaga laftigooda shaqo fara badan oo aan filayo haddii adeegan maanta yaalla ay heli lahaayeen ay ka fiicnaan lahayd bay qabteen waxaan ku farxsannahay xanuunkan inuusan gobolkan mudug aafo badan ku yeelan waxaa keenayana wacyigelinta iyo diyaargarowgii markii ugu horreysay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda puntland iyo galmudug isa kaashadeen shaqada noocaas oo la qabtay ayaa wuxuu ku yimid xanuunkan inuu yaraado xarumaha karantiilka labada dhinacba waa u ka furan yahay aeroboorkan laftigiisa iyo kan oshaaka laftigiisa waxaa jooga oo ka furan xarumihii karantiilka furdooyinka iyo meelaha laga soo galo gobolka mudug xuduudihiisa laftigooda dhakhaatiirta waa ay joogaan oo way geeyeen shaqaalihii xanuuna kan waxaa halkaa ka muuqata runtii mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadku ay muujisay oo puntland iyo galmuduga waxaan kaloo aada ugu mahad celinaya doctoorka iyo wasaaradda caafimaadka isagoo hadda u qareemayo adeegaana inoo keenay